waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolanaysa waxaa ka socda dalka horumar iyo dibudhis waxaa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan waxaa la furay xarumo ganacsi huteello waaweyn bangiyo maqaayado casri ah oo badankooda ay maal gashadeen dad mar soomaali ah oo qurbaha ka tegey laakiin weli waxaa jira caqabado iskugu jira kuwa siyaasi kuwa siyaasadeed amni isticmaac ayaa la arkayaa inay markaasi ku horgudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida soomaaliya haddaba v o a ayaa barnaamijyo gaara toddobaadkan ku eegaysa caqabadahaasi iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qabaan dhegaystayaal marka kusoo dhowaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi oo inoo soo diyaariyay halkana uu inaga soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa kusoo dhowaada qaybtii ugu horraysay barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta nabadda soomaaliya iyo aragtida ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan koowaad ayaan si gaara ugu eegaynaa caqabadaha dhinaca militari ee ku horgudbanaa ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo guulaha ilaa iyo hadda ay gaareen xaluhelista nabadgelyo xumida soomaaliya ayaa ahayd howl loo caalwaayey tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii kii dadaallo caalami ah kuwo dalalka gobolka ay hormuud ka ahaayeen iyo kuwo maxalli ah ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan hadda soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo nabad ilaalina oo ka socda midowda afrika oo uu abuuray golaha ammaanka ee ururka midnimada afrika kii bishii janawari sannadkii dii bishii maaj ayaa dayuurad siday cutubkii ugu horreeyey ee ciidamada amisom ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilligaa maleeshiyadii ururka al-shabaab iyo ururkii markii dambe ku biiray ee xisbul islaam waxay halis ku hayeen dowladdii kumeel gaarka ahayd ee markaa jirtay waxaana muqdisho ka socday madaafiic iyo rasaas culus maleeshiyada al-shabaab ayaa wax ka yar boqol mitir u jiray xarunta madaxtooyada iyo jidka maka almukarama ee maanta halbowlaah u ah isu socodka mas-uuliyiinta dowladda diblomaasiyiinta shisheeye iyo shacabka muqdishoba laakiin bishii ogost sannadkii labada kun kow iyo tobankii ayaa ciidamadaasi ay gaareen guul taariikhi ah kadib markii dagaalkii iyo cadaadiskii militari ee ay ku hayeen al-shabaab awgii ay maleeshiyadu uga baxday muqdisho ciidamada oo haatan ka badan labiyo labaatan kun oo askari oo ka kala socda wadamada uganda burundi ethoobiya iyo kenya iyo kuwo ka socday siraleon oo markii dambe howlgalka ka baxay ayaa maandaydkoodu ama howshoodu ay tahay in dowladda soomaaliya ay ka caawiyaan soo celinta nabadda sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa dhulka ka maqan ka qayb qaadashada dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab gaarsiinta gargaarka dadka tabaalaysan ciidamada amisom ayaa howlgallo ay ku caawinayeen ciidamada dowladda soomaaliya waxay hadda ku sugan yihiin inta badan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba ku dhowaad siddeed sannadood oo ay soomaaliya joogeen amisom maxay yihiin caqabadaha weli ku horgudban in ay ka qayb qaataan soo celinta si buuxda nabadda soomaaliya maxaase xal loogu la'yahay weerarada ururka al-shabaab waa kan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas k
al-shabaab waxaa laga saaray dhul fara badan nasiib darro weli waxaa jira meelo ay gacanta ku hayaan waana muhiim in howlgalka militari meelahaasi la gaarsiiyo waxay la tahay in ciidamada amison iyo kuwa dowladduba ay taa ku talagalkeeda hayaan laakiin sidaynu wada ognahay in laga adkaado ama meesha laga saaro xalista argagixisada waa howl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa waayo kooxaha argagixisada sida al-shabaab oo kale waxaa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamin ah bambooyin ay waddooyinka dhinacyadooda dhigaan iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato marka wakhti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gebi ahaanba ka dhammaata soomaaliya iyo caalamka laakiin waa hubaal in maalin ay suurtogeli doonto waxaa howlgalladaasi amisom dhinac socday weeraro dhinaca cirka ah oo ay dayuuradaha dagaalka ee gaarka ah ee droniska loo yaqaanay maraykanka ay la beegsanayeen madaxda sarsare ee ururka al-shabaab ku dhowaad toban sannadood ayaa dowladda maraykanku ay kula dagaalamaysay al-shabaab cunaqabatayno dhaqaale oo ay ku soo rogtay weeraro cirka ah iyo ciidamadiisa sida gaarka u tababaran oo weeraro ka fuliyey soomaaliya meelo ka mid a sanadkii lasoo dhaafay ayaa maamulka obama waxa uu kordhiyey dadaalkiisii ku aadanaa dagaalka al-shabaab waxaa lacago madax furasho ah la duldhigay xubno badan oo ururka ku jira waxaana duqaymo lagu dilay xubno sarsaro ururka ku jiray waxaana ugu muhiimsanaa hogaamiyihii ururka cabdi axmed godane oo bishii sebtembar ay dayuurad daroona oo maraykanku uu lahaa ay duqayn ku dishay haddaba weeraradaasi cirka ma yihiin kuwo qayb ka qaadan kara in kama dambaysta lasoo celiyo nabadda soomaaliya sakariya ismaaciil xirsi waxa uu ka mid yahay saraakiishii sarsare ururka al-shabaab ee usoo goostay dhinaca dowladda soomaaliya de weerarkaas oo qof unbuu ku dhacayaa marka de qofkiina qof kala meeshiisa bedelaya waa laga yaabaa mustaqbalka gaaban in wax ay kala daataan ama ay iisheeg wax kale hakad galaan laakiin mustaqbal fog weeraro qof lagu qaaday wax weyn ma soo kordhinayaan wax oo yani qorsho ama istraatiijiyad dhamaystiran backage dhamaystiran oo qeyb dhinac diineed leh dhinac warfaafin iclaam leh dhinac siyaasad leh dhan walbay u baahan tahay wax qof oo la beegsanayo keligiisa wax gaar oo hadda oo mustaqbalka fog ay soo kordhinayso waa laga yaabaa inay yar tahay laakiin mustaqbalka dhow de way keenaysaa qof hogaan hadduu ka baxo hogaanka kale intuu wixii la qabsanaya waqtiga ciidamada amisom ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen bishii februari kow iyo labaatankeedii sanadkii labada kun iyo toddobadii waxaana ilaa iyo markii la geeyey soomaaliya hadba loo kordhinayey muddada joogitaankooda waxaan weli kala caddayn wakhtiga saxda ah ee ay soomaaliya ka tegi doonaan dad badan oo u badan kuwa wadaniyiinta ah ayaa qaba in hubaan la-aanta wakhtiga amisom ay u ekaysiisay ciidamo danahooda uun u jooga soomaaliya waxaana badankood ay su-aal gelinayaan daacadnimada howlgalka amisom ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas kay ayaa qaba aragtitaa ka soo horjeeda
aniga kuuma raacsani aragtida odhanaysa amisom kama goona inay shaqada soomaaliya guul ka soo hoyso waxayna mudan yihiin in lagu ammaano hawsha ay hayaan iyo nafhurnimada ay muujiyeen laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay soomaaliya leedahay waxaa kaloo mudan in la soo dhoweeyo qorshaha isku dhafka ciidamada ee dowladdu ay waddo ee ay beesha caalamku ka taageerayso taasoo ciidamo ku dhow koob iyo toban kun oo askari tababar xooggan lagu siinayo laguna qalabaynayo si deg deg ahna si ay uga howlgalaan soo celinta nabadda dalka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay inay taageeraan qorshahan gacanna ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isaga oo aan dib u dhicin dhinaca ururka al-shabaabna waxay astayn la-aanta dhammaadka howlgalka amisom u sahashay in dhallinyarada u dagaalamaya ururka ay ka dhaadhiciyaan in waddankooda la qabsaday oo ay ku soo duuleen dad aan muslim ahayn sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha dalladda culummada soomaaliyeed wallahi wakti la-aanta keliya maaha waxay ka faaidaysanayaan wax kasta kaalintii dowladda oo laga suuyay meesha ka maqan iyo khadamaadkii loo baahnaa iyo serviskii loo baahnaa iyo cadaaladii loo baahnaa dhammaan kaalimahaasoo dhan oo meesha ka maqan ay waa ka faaidaysanayaan taas waa mid intaa waxaa dheer de ayagu maaragtay midda waa ka faa'idaysanayaanoo hadalka ayagay maaragtay ku quruxsanayaan laakiin hadda ayagu maaragtay afkaartay aaminsan yihiin iyo waxyaalaha ay dadka ay maaragtay ku dhibayaan ama ay ku gaalaysiinayaan waxyaala waxaa weeye haddii xataa middaa la halliyo ama waxyaala kale maaragtay xal loo helo wax meel ku istaagaya maaha laakiin ayagu hadda mamarsiyo ahaan iyo dadka inay ku abaabulaan ay u isticmaalaan taasaa sheegaysid iyo wax kasta oo naqsi ah ama gaabis ah oo yani xagga dawladda ka jira ama yani cilaaqada dawladda ay leedahay shacabkeeda sidii loo baahnaa aysan ahayn way ka faa'iidaysanayaan haddaba howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya ma yahay mid xasiloonida guud ee soomaaliya soo celin kara marka ugu dambaysa su-aashaasi ayaan weydiiyey jenaraal maxamed nuur galaal oo ka tirsanaa hogaankii ciidamadii hore ee soomaaliya ee xoogga dalka aniga aragtideeda ma soo celi karaan hadda haata waa kana ilmisaasana joogaan waxbana haatan ma aragtay meela oo odayaalku ay joogaan ay ilaaliyaan aeroboorkaas iyo dekadaas iyo laakiin xasiloonidii guud ma soo celi karaan intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaara oo aan kaga hadlayno soo celinta amniga soomaaliya iyo caqabadaha hor yaalla innagoo barnaamijkan si gaara uga hadlaynay ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya qaybta labaad oo aad berrito haddii allah awoodda lahi u ogolaado aad maqli doontaan ayaan kaga hadli doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya inta ka horraysa waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ku saabsanaa taxanaha amniga dalka soomaaliya qaybtii koowaad ayuuna ahaa halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo sayna babukar